بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo markii ugu horraysay qiray xasuuqa ay ka geysanayaan magaalada khaza iyagoo ku faanay in dadka nool ay ku gubayaan guryahooda islamarkaana muslimiinta ay toogtaan hilbahooda ay ku quudiyaan eeyaha maliishaad hubaysan oo mar kale weerar dhanka badda ah ka fuliyey xeebaha yemen iyo maraakiib hor leh oo la bartilmaameedsaday qodobada kale ee caalamulyoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhibaatada itoobiya ka taagan oo xargagoosad noqotay khafaalka dadka oo caadi ka noqday dalkaasi iyo xukuumadda abey oo u taagweysan xallinta mushkiladahaasi naato oo u muuqata mid doonaysa inay shiinaha ay ku cadaadiso inuu xidhiirka u jira ruushka xilli maraykanka maalin ka hor uu ka furmay shirka sannadlaha ah ee isbahaysigaasi saliibiga ah qodobadaas iyo kuwo kale iyo xalqadii koowaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa sannadadii lasoo dhaafay waxaa aad ugu soo badanayey waddamada reer galbeedka dhallinyarada soomaaliyeed ee diinta ka baxaya haddaba waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qisada wiil dhallinyaro soomaali ah oo isagoo yar lagu barbaariyey ilxaadnimada balse allaah uu hanuun la doonay islamarkaana uu hadda ku soo laabtay diinta islaamka warbixin umuurahaasi ku aadan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir soddonkii sane ee lasoo dhaafay kumanaan soomaaliah ayaa u barakacay dalka dibaddiisa halkaasoo ay aamineen in ay ka helayaan nolol dhaanta midda ka jirta dalkooda in badan oo ka mid ah dadkaasi waxay u hayaameen dalalka reer galbeedka carruurtii iyagoo yareeraa la geeyey waddamadaasi ayaa la kulmay dhalan rog iyadoo laga saaray qaarkood diinta islaamka hay-adaha waxgaaliisiya ee ku sugan waddamada yurub iyo ameerika iyo goobaha waxbarashada ayaa isku howlay sidii ay u gaaliisiin lahaayeen carruurta yaryar ee dalalkooda ka soo hayaamay tani waa sheekada wiil dhallinyaro soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed oo noqday mulxid balse uu allah ka soo hanuuniyey waddadaasi baadida ah waxa uu ku nool yahay waddanka swiden isagoo yar ayuu waalidkiisa halkaasi geeyey waxaanuu ku soo waxbartay madarista gaalada ee dalkani maruu ka warramayey waxaa ku riixay in uu noqdo mulxid ayuu sheegay in ay sabab u ahaayeen madaarista la geeyey oo ku soo barbaariyay gaalnimadaasi kana dhaadhiciyey in aysan jirin wax diin ah فالحمد لله لما تركت صومال كنت حفظت شوية من القرآن و markii aan ka tegey soomaaliya waxaan xifdisanaa qayb ka mid ah qur-aanka toban sanno ayaan wakhtigaasi jiray haddana waxaan jiraa soddon sanno waan dhex galay ilaa aan noqdo iyaga oo kale dadku wax badan kama yaqaanaan dalkan tusaale waxbarashada oo kale waxayna barayeen ilxaadka waxaynagu yidhaahdeen diimaha waa kuwo hore oo laga tegey oo aan loo baahnayn waana dhumay ilaa aan ka noqdo mulxid tani waa cibro allaah waxa uu leeyahay nicmada rabbigaaga ka sheekay walaalahayga ku sugan iswidhan markaan uga sheekeeyo arrimahani aad ayay u yaabaan ilmihiinna ku sugan madaarista waxaa macquul ah inay mulxidiin noqdaan sababtoo ah ma yaqaanaan xaqiiqada islaamka waxayna u malaynayaan islaamka inuu caado ama dhaqan uu yahay oo keliya waxaan ku sugnaa xaaladdaasi halista ah ilaa aan bilaabay inaan cabo khamriga in badan ayaan ka fogaaday islaamka waxaas oo dhammi inta ay dhacayaanna waa inta aan ku jiray da'da u dhexaysa tobanka sanno ilaa labaatanka sanno dadka keliya waxay ii garanayeen moxamed ma aysan ogayn xaqiiqadeeda dhabta ah laakiin runtii waxaan ahaa mulxid ka shakisan diinta acuudu billaah waxaan ahaa mulxid dhammaystiran allah baan ku dhaartay wiilal badan oo ka soo jeeda dhulkeenna ayaa iyagana raacay waddadan mulxidnimada ah way isqarinayaan mana jirto cid garanaysa aabbayaasheenna waxay yimaadaan waddammadan iyagoo aan aqoon u lahayn luqadda iyo diinta intaba أنا محمد عندهم مسلم ولكن الحقيقة كنت ملحد سبحان الله كنت أشك في الدين وحتى أعوذ بالله يعني ملحد تام يعني والله لاحظت هذا الأمر في كثير من أبنائنا في هذه البلدان يعني ملاحدة بس ممكن يتخفى ممكن أنه ما يعرف آه، يعني يعني آباؤنا جاءوا إلى هذه البلدان ما يعرفون اللغة وما يعرفون حتى دين جيدا maxamed ayaa markan inooga waramaya dhabaha toosnaanta ee uu allah ku hanuuniyey iyo sababta ay ku timid والله سبحان الله لما كبرت وبلغت 20 سبحان الله آه، كنت في حالة ضيقة subxaan allah markii aan weynaaday oo aan gaaray da'da labaatanka تقريبا يعني waxaan galay xaalad cidhiidri ah ilaa aan gaaray heerka ay marayaan dadka gaalada ah ee naftooda dila sababtoo ah waxaan ka fakeray maxay tahay nolosha iyo geerida kadib maxaa jira waxaan bilaabay inaan arrimahaasi ka fakero markaas ayuu u yimid hanuunka allah maalin maalmaha ka mid ah anigoo ku sugan gurigayga ayaan waxaan idhi allahayow haddii aad tahay mid jira i tus xaqiiqada waxaan dukanayaa laba ragcadood haddii aad dhibka iga faydo waan ku rumaynayaa oo waan kuu toobadkeenayaa subxaan allah waxaan dukaday labadii ragcadood markii aan salaadda ka baxay waxaa dareemay in culays weyn oo isaarnaa uu allaah iga qaaday allaah ayaa mahad iska leh oo i hanuuniyey kadib waxaan bilaabay inaan qaado waddada iimaanka oo aan tago masaajidda aana barto diinta allaahna wuxuu i tusay calaamado badan ilaa uu iimaankayga uu kordhay إليه سبحانه وتعالى وبدأت برحلة الإيمان ولله الحمد بدأت بأن أن آتي إلى المساجد وأن أدرس الدين وسبحان الله الله أراني يعني آيات كثير آه، حتى يثبت إيمان يعني gabagabadii wiilkan dhallinyarada soomaaliga ah ayaa fariin u diraya waalid kasta oo ubadkiisa ay ka joogaan dalalka reer galbeedka iyadoona maxamed uu xusay inuu qorsheynayo inuu isaga soo guuro dalkan isaga iyo dhallinyaro badan oo soomaali ah يعني المهم أخي أريد بس أن أنبه على خطورة هذه البلدان والله يعني وهذا يعني شيء خطير ونأتي إلى هنا walaal waxa aan doonayo keliya waa inaan kugu baraarujiyo halista ka jirta waddamadaasi waan iska imaanaynaa halkaas kadibna allaah ayaan iska tala saaranaynaa ayaan ku gaabsanaynaa waa laga maarmaan inaan ilaashanno diinkeenna iyo mustaqbalka owlaaddeenna markii uu allaah i soo hanuuniyey waxaan go'aansaday inaan isaga hijroodo waddankani laakiin iima sahlanayn waxaa jooga waalidkayga iyo walaalahayga laakiin hadda waxaan bilaabay inaan qorshahaasi dhaqangeliyo guri ayaan ka dhistay waddankii hooyo arrinta kale ee farxadgelinaysa waxay tahay in dhallinyaro badan oo soomaali ah ay doonayaan inay isaga soo hijroodaan dhulkani oo ay ku noolaadaan soomaaliya dhammaanteen waxaan fahnay xaqiiqada waxaan doonaynaa inaan dalkan isaga hajirno أنا بدأت بمراحل الهجرة يعني بدأت أن أبني بيتنا في في بلدي والحمد لله يعني الله اكبر ما شاء الله وشيء وشيء آخر يفرحني والله يعني كثير من إخوة الصوماليين آه، يريدون الهجرة ويفكرون في الهجرة يعني maxamed keliya ma ahan shakhsiyaad kala kulmay dhacdooyinkan oo kale oo waxaa jira kumanaan soomaali mulxidiin ah oo ku nool waddamada reer galbeedka dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool waddamada gaalada ayaa horey u soo bandhigay dhibaatada ka jirta dalalka ay ku nool yihiin oo ay ku jirto carruurta sida xoogga looga qaadanayo kadibna la gaalisiinayo iyadoo la marsiinayo dhabaha uu inooga soo warramay maxamed إنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijkeenna caalamul-yowm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi hay eliyaas inoo soo qabo wargeyska ugu horeeya ee xubinteenna mahireed baad u mahadsan tahay qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majalada adis standard waxa ay daabacday maqal ay uga warbixinayso gudaha dalka itoobiya oo ay xargagoosad noqdeen qafaalka loo geysanaya ardayda iyo dadka ay da-aadoodu ka weyn tahay soddonka sano iyadoona lagu xujeynayo lacaga xaddhaaf ah oo madax furasho ah waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo werinayaa in meel u dhow magaalada garbaguraaja ee gobolka waqooyiga shewa lagu waayey arday fara badan oo dhiganaysay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn gudaha dalka itoobiya ardaydan ayaa sida ay xoguhu sheegayaan socdaalkoodu waxa ay ka soo bilaabeen dhanka gobolka shewa iyagoona ku wajahnaa dhanka caasimadda adis ababa oo ay ku tiilay jaamacaddii ay dhiganayeen mid ka mid ah ardayda la afduubtay misena ay xilli dambe waalidkiisu ay bixiyeen lacagta madax furashada ah ayaa warbaahinta gudaha dalka itoobiya ugu warramay qadka taleefanka isagoona sheegay in mar qura lagala degay gaarigii ay saarnaayeen intii ay ku guda jireen socdaalkooda waxaana la soo xiriiray mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda laakiin uma uusan muuqan mid wax inoo qaban kara xalka keliya ee aan u aragnay inuu wanaagsan yahay waxa uu ahaa inaan bixinno lacagta madax furashada ah ee ayna weydiisteen afduubayaasha waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah waalidiinta ardayda la qafaashay dhanka kale qaar badan oo ka mid ah waalidiinta ardayda faraha badan ee la afduubtay ayaa waxa ay u warrameen mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyagoona sheegay in halkii qof laga doonayo lacag madax furasho ah oo gaaraysa ilaa toddoba boqol oo kun oo lacagta itoobiya ah dhanka kalena u dhigantay ilaa labiyo toban kun oo dollar enmahiro mashruuca afduubka ee ka socda gudaha dalka itoobiya waxa uu u muuqdaa mid sii baahaya muddooyinkii dambe oo xitaa waxaan xusuusanaa in horraantii sannadkan laba kun afar iyo labaatan uu mid ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta isbayn ee ruux u qaabilsanaa dhanka kaamirada lagu afduubtay gudaha dalka itoobiya walow markii dambe lasoo badbaadiyey wariyaha balse la dilay shakhsigii kale ee la socday waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa alqudus al carabiya kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan cadaymihii ugu horreeyey ee ay bixiyeen ciidamo ka tirsan maamulka gumaystaha oo ku aadan xasuuqyada ka socda marinka khaza wargeyska ayaa sheegay in si ka duwan in la beeniyo liiska dembiyada dagaal ee maamulka yuhuudda ee xasuuqyada ka dhacaya khaza ciidamo sahyuuniyiin ah ayaa qirtay inay ku xadgudbeen guryaha filistiiniyiinta rasaas aan kala sooc lahaynna ay ku beegsadeen dadka abriyada ah iyo inay shuhaadada filistiiniyiinta ah uga tagaan wadooyinka khaza si ay quud uga dhigaan eeyaha ay ku dagaalgalaan baaritaan uu sameeyey mowqica yuhuuddu leedahay ee lagu magacaabo mikumeyd ayaa lagu ogaaday in bilowgii bishii juun shabakadaha warbaahineed ay daabaceen muuqaallo argagax leh oo muujinaya askarta sahayinada oo tooganaya sidoo kalena dilaya dad rayid filistiiniyiin ah oo ku socday xeebta khaza iyaga oo ku wajahnaa dhanka waqooyi si ay ugu laabtaan magaalada khaza websayteka yuhuudda ayaa sheegay in toogashada ay geysteen ciidamadooda ay ka dhacday meel aan ciidanka u dhoweyn waxayna filistiiniyiintu u muuqdeen buu yiri kuwa aanan hubaysnayn oo weliba aan isku dayin inay waxyeello u geystaan askartaasi websayteka yuhuuddu leedahay ee uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in si kastaba toogashadaasi aysan u muuqan cudurdaar milatari ama qiil ay ka dhigan karaan ciidamada difaaca yuhuudda waxa uu sidoo kale sheegay in lix askari oo ka howlgelayay marinka khaza ee ka tirsan ciidanka kaydka ah iyo kuwa caadiga ah ay u xaqiijiyeen mareegtan in toogashada ka dhanka ah filistiiniyiinta ay wax caadi ah ka tahay ciidanka sahayinada een qaar ka mid ah sahayinada ee u warramay websayteka uu soo xiganayo wargeyska al qudus al carabiya ayaa sheegay in la toogto dad aanan hubaysnayn sababta keliya ee ay u laayaan ay ku sheegeen inay soo galeen aag ay ciidanku go'aansadeen inay mamnuuc tahay ama inay u dhowaadaan askarta mid ka mid ah askarta ayaa yidhi dhammaan ciidamada waxaa lagu amray inay toogtaan rayidka filistiiniyiinta ciidanka sahayinada ah ee waraysiga laga qaaday ayaa bixiyey macluumaad kale oo ku saabsan howlihii ay ka hayeen marinka khaza waxayna sheegeen inay arkeen meydad badan oo filistiiniyiin ah oo daadsan wadooyinka ciidamada gumaystahana aysan wax gurmad ah u fidinaynin meydadka sida in la aaso ama jidadka laga soo wareejiyo taasi beddelkeedana ay ku fasaxayeen eeyaha si ay quud uga dhigtaan enqiraalada ay bixiyeen ciidanka gumaystaha waxaa ka mid ah in ciidanka fasax loo siiyey inay rasaasta u ridaan jiho kasta xitaa dhismayaasha waxay intaasi ku dareen inaysan jirin siyaasad kale oo lagu kala saarayo ragga hubaysan iyo dadka rayidka ah ee aanan hubaysnayn waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majallada new york times ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso nato oo u muuqata mid doonaysa in shiinaha ay ku cadaadiso in xiriirka uu u jara ruushka xilli maraykanku uu maalin ka hor ka furmay shirka sanadlaha ah ee gaashaanbuurtan intii uu socday shirkan waxaa si aad ah loo gorfeeyey cilaaqaadka adag ee u dhexeeya xukuumadaha moscow iyo beijin iyadoona ay xubnaha ku bahoobay gaashaanbuurtan ay u muuqdeen kuwa canaan iyo goodiis hawada u soo marinaya dowladda shiinaha maadaama ay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay sidaan ka sii adkaato haddii valadimir putin iyo shin jinbin ay sii wadaan xiriirkooda waxaa dowladda shiinaha intii uu socday shirkan sanadlaha ah loogu baaqay laalidda dhammaan heshiisyada iyo masaalixda gaarka ah ee kala dhexeeya ruushka taas beddelkeedna ay qaadda tallaabooyin muujinaya kasoo horjeysiga dagaalka qaraar ee ka holcaya gudaha yukrein balse maahirow dabcantaasi uma muuqata mid suuragal ah oo siyaasadaha isdiidan awadood ayaysan biijiin u qaadi karin tallaabadaasi halka dhanka kale aysan wax dan ah ugu jirin in cadow dhow ay ka dhigato dowlad kula nool qaaradda iyadoo soo dhowaysanaysa dowlado kale oo ka jira qaarado kale ma jira ilaa hadda tallaabo cad oo uu shiinuhu ku dacmiye ruushka sida inuu siiyo hub ama kaalmo kale oo milatari balse biijin iyo moscow waxaa ka dhexeeya xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale oo aad u xooggan waana midda ay naato doonaysa inuu soo gebagabeeyo shiinaha walow dhanka kale ay jiraan xogo hoose oo ay soo sardinayaan khubaro siyaasadeed oo tibaaxaya in ruushku uu saldhigyo qarsoodi ah misena lagu tababaray ciidamadiisu uu ku leeyahay gudaha dhulweynaha shiinaha waad mahadsan tahay walaalka iliyaas wargeyska inoo xiga uguna dambeeya xubinteenna waa ra'yul yowm kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan weerar kale oo lagu beegsaday markab ku socdaalayay biyaha badda cas ee yemen wargeyska oo soo xiganaya hay-adda dhanka howlaha ganacsiga badaha u qaabilsan ingiriiska ayaa sheegay in uu jiro weerar ka dhacay meel afartan mayl dhanka koonfurta ka xigta magaalada almakhaa ee galbeedka yemen waxay hay-addani intaasi ku dartay in kabtanka markabka oo aanan magaciisa la warin uu sheegay in qarax uu ka dhacay meel u dhow markabkiisa waxayna sidoo kale hay-addu sheegtay in markabka iyo shaqaalihii la socday ay xaaladoodu tahay mid wanaagsan waxaanan la helin faahfaahin intaas ka baxsan oo ku aadan howlgalka dhacay iyo saameynta kale ee uu reebay dhacdadan weerarka ah ayaana eliyaaso ku soo beegmaysaa xilli ciidamada badda ee ingiriiska ay tan iyo markii ay qaraxday foolkaanada biyaha badda ay si isdabajoog ah u soo saaraysay warbixinno ku aadan weerarada ay xuutiyiintu ku qaadaan maraakiibta yuhuudda kuwa maraykanka iyo kuwa ingiriiska ee ku socdaala biyaha badda cas aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan iminkana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii koowaad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada oo aan ku soo qaadan doonno kitaabka wuxuu caalamka ku waayey hoobashadii muslimiinta waxaa xalaqaadkan aalaaba halkan inooga soo jeedin doona walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada taxane aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada afka qalaadna lagu yidhaahdo audio bookis kaasoo aan jeclaysannay inaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbinno kutubta iyo buwaagta xambaarsan fariimaha muhiimka ah oo ku tarjuman luuqadda soomaaliga kitaabka ugu horeeya ee aan jeclaysannay inaan ku daafurno taxanahan waa kitaabka lagu magacaabo maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta kaasoo uu qoray sheekh abulxasan annadawi allaha hu naxariistee ahmiyadda kitaabka iyo shakhsiyadda mu'alifka iyo mowduuca uu gorfeynayo intaba waxaan ku soo fallanqaynay waraysigii aan la yeelannay ustaad abu muxamed sidaa darteed xalqadeenna ugu horaysa waxaan si toosa u gudageli doonnaa akhrinta buugga waxaan ka bilaabi doonnaa ararka ama hordhaca buugga oo uu qoraagu allaha u naxariistee ku bilaabayo sida tan in badan oo ka mid a akhristayaasha sharafta leh waxaa dhici karta inaysan ogeyn in kitaabkan uu ahaa kii iigu horreeyey ee aan qoro anigoo soddon iyo dhowr jir ah ayaana qoray marka aad eegto ciwaanka uu xambaarsan yahay kitaabkan wuu ka weynaa inuu qoro qof da' ahaan anigoo kale ah haddana ka fog xuduntii luuqadda carabiga iyo funuunteeda sababtoo ah anigu waxaan ku dhashay dalka hindiya halkaas ayaana ku barbaaray kuna waxbartay iimana suuragelin inaan safar dibadda ah aado safarkii ugu horreeyey ee aan galana wuxuu ahaa midkii aan sannadkii kun saddex boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada oo waafaqsan kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii aan ku soo gutay xajka oo ka dhigan saddex sanno kadib qoritaankii kitaabkan tani waxay ka dhignayd tillaabo xagga cilmiga oo aan horay u qaaday taas oo aanan u diyaargaroobin ehelna aanan u ahayn kumana sii jirto mawduucan oo kale oo ay ahayd in lagu qaadadhigo qalin ka weyn qalinkayga caqli ka ballaaran midkayga iyo tajribo ka xeel dheer kana mugweyntayda laakiin allaah wixii uu doono waa uu sameeyaa waxaa jiray rabitaan qarsoon iyo baahi igu riixaysay qoritaanka kitaabkan oo aan ka adkaan waayey haddii aan caqliga la tashan lahaa ama aan ku tiirsanaan lahaa tajaaribta mu'alifiinta qiimeyntooda iyo makaanadooda cilmiga tashina aan kala samayn lahaa waa shakila'aan in layga hor istaagi lahaa qoritaanka kitaabkan fikraddiisana aan wax ka beddeli lahaa laakiin kayrku wuxuu ku jiray inaan qofba kala tashan doctor moxamed iqbaal wuxuu leeyahay khayr kuma jiro inaad had iyo goor caqligaaga la tashato arrimaha qaar waxaad u baahan tahay inaad dhinac iska dhigto caqligaaga maxaa yeelay caqliga wuxuu kuu sawiraa cabsi marka la gelayo dagaalada qaar ee halista badan wuxuuna kaaga digayaa inaad dhex dabaalato tijaabooyinkan qaraar oo kale intaa waxaa dheeraa maraajicda carbeed ee ay lama huraanka ahayd inaan kala tashado mawduucan xilligaasi aad bay u yaraayeen maxaa yeelay wuxuu zamankaasi aad ugu dhowaa dagaalkii labaad ee adduunka xiriirka ka dhexeeyey hindiya iyo waddamada carbeedna wuxuu ahaa mid go'an kutubta ku qoran luuqadda carabiga ee buux dhaafiyey waddamada carbeed gaar ahaan masar ee la keeno hindiya waxay ahaayeen kuwo aad u kooban amaa maraajicda ku qoran luuqadaha ingilishka iyo urduuga waxay ahaayeen kuwo aad looga heli karo hindiya magaalada cilmiga iyo aqoonta ee laknow ama lakahanu ayaa hodan ku ahayd maktabadaha laga helo kutubtii ugu dambaysay aniguna xiriir ayaan la lahaa oo kutubta qaar ayaan ka soo isticaaraysan jiray si aan u mudaalacaysto waxaa ii dheeraa inaan sidoo kale ka faa'iidaysan jiray maktabadaha gaarka loo leeyahay waxyaabaha uu allaah ii fududeeyey gogol xaarna uu ahaa qoritaanka kitaabkan aan ugu magac daray muxuu caalamku ku waayey hoobashada muslimiinta waxaa ka mid ahayd in markaasi aan ka dhammaaday akhrinta taariikhda yurub oo aan diraaseeyey reer yurub siyaasad ahaan bulsho ahaan diin ahaan iyo dhaqan ahaan intuba aadna waxaan u daneeyey mawduuca la xidhiira loolanka ka dhexeeya diinta iyo aqoonta iyo kiniisadda iyo maadiga taasoo ku soo dhammaatay guusha maadiga ee saamaynta ku yeelatay masiirada shucuubta qaaradda yurub bari iyo galbeed labaduba waxaa intaa ii dheeraa inaan akhriyey taariikhda waddamada islaamka ee dhaca bariga xarakaadkii soo maray iyo habdhaqankii ay lahaayeen iyo guud ahaan taariikhda islaamka iyo muslimiinta iyo taariikhdii carabta ee jaahiliyada iyo islaamkaba anigoo ka faa'iidaysanayay kutubta laga qoray mawaadiicdan oo ku diyaarsanaa maktabadda weyn ee nadwatul culamaa aad ayaana ugu xirnaa taraajimta iyo nashrinta kutubta ee sida xooggan ugu socotay dalalka qarad oo ekaha hindiya waxaan sidoo kale ku tixnaa majallaadka iyo wargeysyada arrimaha cilmiga ka hadla ee faafiya buxuuhta iyo daraasaadka cilmiga waxaa intaa ii wehelinayay takwiinka caqliga iyo nafsiga ee aaminsanaa waaritaanka risaalada islaamka iyo hoggaaminta nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam iyo inuu yahay imaamka jiilasha soo maray dunida iyo kuwa imaan doona casriyada ay dunidu jirto iyo aniguu arkayay naqsiga ku jira ilbaxnimada reer galbeedka waxaan dareemayey halista mawduucan iyo ahmiyadda uu leeyahay sidoo kalena waxaa ii muuqday tabardaradayda iyo da'yaraantayda laakiin xaqiiqdii maan ahayn qof khiyaar leh ee waxbaa i jiidanayay oo waxaa damiirkayga loo sheegayey inay lama huraan tahay in mawduucan kitaab laga qoro mid ka mid a asbaabaha keenay in kitaabkan uu soo jiito dadka ayna aad ula yaabaan waxay ahayd ciwaanka aan u doorannay ee ahaa muxuu caalamku ku waayey hoobashada muslimiinta ama si kale haddii loo yidhaahdo muxuu caalamku ka faa'iidayaa horumarka muslimiinta iyo inay dunida hoggaamiyaan allaah ayaa igu ilhaamiyey qalbigaygana ku sharaxay inaan qoro mawduuc la xidhiira muxuu caalamku ku waayey burburkii muslimiinta kaasoo ka tarjumaya in muslimiintu yihiin cunsur caalami ah oo saamayn ku leh habsami socodka dunida oo idil oo aan ku koobnayn buqco juqraafi oo xadidan ama mandiqad siyaasadeed oo kooban dhab ahaantii muslimiintu ma waxay joogeen darajo ay bannaan tahay in la yidhaahdo caalamku wuxuu khasaare xooggan ka soo gaaray dib u gurashada iyo hoobashada muslimiinta iyo inay ka dib dhaceen hoggaaminta caalamka waxaan aad uga baqayaa in qorayaal waaweyn oo muslimiinta ka mid ah aanay marnaba ku fakirin mawduucan halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo aan ku soo gudbinnay hordhaca kitaabka la soco qaybta xigta in shaa allah
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا waa hagaag guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها